لا اله الا الله
dibadbaxan ayaa waxa uu saaka waaberigiisi sikadiisa uga bilowday dariiqyada magaalada boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar ka mida isticmaalka kunka shilin soomaaliga ah maalmihii lasoo dhaafay diidmada qaar ka mida kunka shilin soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxaa laga diiday maalmihii lasoo dhaafay goobaha ay dowladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kantaroolada magaalada boosaaso waxaana dibadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayey mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan dadka ay saamaynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa v o a uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay bannaan baxaan waa magacaygu waa maxamed axmed cabdiraxmaan dawligaa suuqa maanta waa kacsan yahay waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayo lacagta soomaaliga ah maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaranaysaa sameeyeen shacabka maadaama lacagtii laga qaadan waayey iyadoo ay yidhaahdeen waxaanu haysanaa soomaali waxaanu soo shaqaynasanay soomaali islaamihii hiliblayda ahaa udaarleydii kuwii xamaaratada ahaa wixii oo dhan baa soo wada kacay sidaa daraaddeed anagu meeradaheeni waa xirnay maadaama mudaharaad ay keeneen oo magaranaysaa dadkii ay nagu kaceen lacagtiina anaga nalaga qaadan waayey iyagana laga qaadan waayo waxay kaliftay inuu suuqa isxiro walaal magaceyga waxaa la dhahaa aadan xuse maanta waxaan ka howlgalnaa dekadaasaan ka xamaalanaa dadka garab rarantadaasaana gurigii waxawaaye annaga wixii aan xamaalanay markaa aan aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana annaga waxawaaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa islaantaa qaado suuqay kasoo adeegtaa markii adeega aaday lacagta waa lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kunaa u dhiibay toddobaatana lagu soo celiyey waxaa la yidhi soddon kiliyaa sax ah marka cidda maba soo adeeganin maxaaba kusoo adeegan marka waxawaaye islaanta waa soo noqotay anna wax kalama haaye maxaan sameynahay hadeer maanta waxawaaye de kadib markaan ka xamaalaynay nimankii ganacsataan waxaan ku niri annaga saan mana anfacayso lacagteena waxayna dollar nagu siiya ilaan waxawaaye lacagtii soomaaligeed hadiina lagu diidaa annaga maxaan maxaan maxaan sameynayna cidda siinayna marka sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka soomaaliga ah waxaana gebi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha qaar ka mida ganacsatada iyo dilaaleyda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa v o a uga waramay xaaladooda waxa weeye shalay waxaana u balaabatay inay dawladdu tidhaahdo qoladii kaabamaarkaatihii madaxda noo aha annaga oo silada xakumay inuu yidhaahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka midaba cashuurta lagu qaadaya qayb ka midana laydinka qaadi maayo ma garan laakiin anagu wuxuu kaayasugu mid bay ahayd oo waa de waa wada kun oo kun kun kama garan karo ayagu waxay leeyihin lacag cusub uun baan cashuurta ku qaadaynaa bay dawladda dheheen suuqi weynaa war kama hayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinaya ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegnay waxay maraysaa waa danyarka iyo dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weeye dahamka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoontay xaaladdu halkaasay taagan tahay magacayga saciid maxamed faarax weeye ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeya abaa ii jooga hadda siirada ii jooga ma garad maanta inaan ii gadmo baan ku tala jiray oo ii gadmo lacagtaydii horeeto arigii horeetona aan qaato arigii hore lacagtiisii waxna way maqan yihiin oo dadkii horeeto bay ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayey oo uu gacanta ku hayeyna dee meelaan geeyoba ma garanayo saaka kaalay qaado buu yidhi oo waxaan idhi warda xaggee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay walaale amana jaamac baa la yidhaahdaa anu waxaa ka shaqeeya dadka ariga qalabana mudaaraadkii saaka de hade qof walba waa saameeye saaka maistaan qalna waaba noo yaala waxaan ku gadna waa garan weyn caruur yareere oo masaakiinna waa ka biidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanay lacagtaan baanu qaadan jirnay ma garata hadda waxaan dawladda ku casirnaa dawladda dadkan inay usoo talisa moogtay dadkan usoo talisa dad badan baa ka noolaa wadanka oo anagu lacagaadee ma kala naqaano lacagii laysku wadaanana lacag waa i lacagun xaashi waa xaashi baan u garanayaa dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga ah qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada puntland diidmada isticmaalka kunka shilin soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobolada dhexe ee soomaaliya waxaana uu si tartiib tartiiba ugu soo gudbaysay magaalooyinka puntland taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga puntland ee boosaaso mas-uuliyiinta maamulka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin soomaaliga ah ee la diiday faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso